madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa dhowaan kulan muhiim ah oo wadatashi ah la yeeshay madaxweynayaashii iyo madaxweyne ku-xigeenadii hore ee somalilan kulankani oo ka dhacay qasriga madax ayaa waxaa diiradda lagu saarayay arrimo muhiim ah oo ay kamid yihiin xaalada siyaasadeed ee dalka nabadgelyada iyo isbedelada xalinta caqabadaha taagan arrimaha ugu waaweyn ee looga hadlay shirkan ayaa waxaa kamid ahaa colaadaha ka jira gobolada bariya dalka iyo saameynta xaaladaha dariska gaar ahaan dagaalada ka dhacay dawacley iyo itoobiya xoojinta wadashaqeynta siyaasadeed kulankani waxa uu muujinayay muhiimada iskaashiga dhex mara madaxda hadda iyo kuwii hore si loo horumariyo xasiloonida kulanka waxaa kasoo qayb galay madaxweynayaashii hore iyo madaxweyne ku-xigeenadii hore ee dalka muuse biix cabdi madaxweynihii shanaad ee somalilan daahir riyaali kaahin madaxweynihii saddexaad ee somalilan axmed yuusuf yaasiin oo ah madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad sidoo kale waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii labaad cabdiraxmaan ow cali faarax iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada somalilan baashi maxamed faarax madaxweyne ku-xigeenka afraad iyo shanaad cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa kulanka ka maqnaa sababo la xiriira geerida hooyadii oo ku geeriyootay magaalada buurama sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad xasan ciise jaamac ayaa ka maqnaa xaalada caafimaad daro awgeed ayagoo mas-uuliyiinta ay u duceeyeen inuu rabi caafimaad siiyo xaalada nabadgelyada ee somalilan gaar ahaan gobolada bari horumarinta hanaanka diblomaasiyadeed ee somalilan si loo xoojiyo aqoonsiga caalamiga kor u qaadida dhaqaalaha iyo iskaashiga bulshada isku xirka bulshada rayidka iyo maamulka ayaa looga hadlay kulankaasi uu madaxweyneha isugu yeeray madaxweynayaashii hore ee somalilan soo martay waxaa kulankani la falayaan hogaamiyaashii hore ay madaxweynaha ku taageeri doonaan sidii xal waara loogu heli lahaa caqabadaha taagan madaxweyne ciro wuxuu sidoo kale ballan qaaday inuu sii wadi doono la tashiyada noocan ah si loo xoojiyo muhiimada qaranka